bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa caaqil saciid cismaan maxamuud shallays saaka waxaan soo booqday idaacadda danjir waan xiriir badan la leenahay aniga iyo rag badan oo wadaniyiin oo idaacadaha iyo miidiyaasha ka hadla oo ummadda ka waaniyo ka gubaabiya marka hore waxaan salaam u dirayaa salaamayaa bacda saxaafadda oo daljiro hadda aan jooga ugu horeyso hogaaminayso waxaan kaloo munaasibadda gobannimada la qaatay oo laga coroobay gumaysigii ummadda dhibi jiray lix iyo labaatanka juun sharafteeda iyo bogaadinteeda ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba iyo intii gobannimadeeda iyo sharafteeda jecel dibad iyo gudaba waxaan marka ku salaamaya hambalyo baan leenahay ciidda ciiddeeda kalena ama munaasibadda munaasabadeeda kalena ilaahay barwaaqo iyo midnimo iyo soomaaliya oo isugalo gacma haysaysatay haynu ku gaarsi taa markaan ka imaado anigu waxaan odayaasha waaweyn oo maaantii calankaas la taagay jiray inkastoo ah yaraa laakiin in badan oo ka dambeysay baa weynaa oo dalku gobonnimo haystay sidaad og tihiin lix iyo labaatanka juun calanka soomaaliyeed waxaa la saaray kun sagaal boqol lixdankii lix iyo labaatankii juun lixdii habeennimo oo toban la ama laba iyo tobankii habeennimo oo toban la nibasu u yaqa taariikhda waad la socota wixii waaweyn oo markaa jiray ama kusoo dhawaaday waa la socdaa wixii yaryarna dadku intii ka dambeysay buu inta dhalatay u badan yahay in la baro oo lagu guubaabiyo o laga dhaadhiciyo bay ku fiican tahay markaa salaamta loo taagan yahay oo calanka la salaamayo oo ummaddu faraxsan tahay meelay joogta oo soomaaliyeed abwaankii timaca docaanka ah salaamtii calanka loo taaganya waa kan le wax badan baanu sugaynay sarreeyowma nuqsaamu kaana siib ka nasaa waxaan u malaynayaa timcadde maanta hadduu noolyahay cabdullaahi suldaan timcadde alla naxariistii jannaha siiyey qaybta waweye hadduu ku nool yahay madaxweyne ka noqon lahaa maanta ummadda soomaaliyeed maalin ma kala maqnaateen isagaa midayn lahaa keligiis haatan dhimay waxaanu leenahay naxariistii jannaalaasi anigu waxaan ahay dadkii salaamaa bixin jiray oo calanka waktigii uu soo galo baa salaamaa bixin jiray baan ka mid ahay oo ciidamada ka mid ahay waktigaa laba iyo tobanka habeenimo toban laba calanka nasaaraa oo uu ku bilowday maantii hore welina sidiibu ku socda sidaad ogtihiin gobonnimada waxaa loo soo maray waa loo dhintay oo waa loo gaajooday oo waa loo dhibtooday oo waa loo silay oo xarig baa loo galay oo daldalaad baa loo galay oo masaafurin baa loo galay intii og baa og intii aan ogeyna allah xusuusay dadkan maanta gobonnimada ku cayaaraya nin danle iyo nin aan soo gaarin baa ku cayaaraya laakiin ninkii wax garanaya waa ogyahay waxaa la soo qaray inta qabri u gashay iyo inta xali u gashay iyo inta unuunka laga gooyey iyo inta la masaafuriyey ilaahay baa garanaya waad garanaysaan geesigii axmed guri taariikhdiisu waxayd kun shan boqol sagaashan iyo labadii baan malaynay meeshuu gaarsiiyey iyo inta u dhimatay waa garanaysaa sayid maxamed cabdulla xasan isaguna intuu gaarsiiyey kow iyo labaatankii sano u haystay iyo wuxuu ummad ku laayay kufrigana waa garanaysa intii ka dambeysay ummadda soomaaliyeed hadday kacday saddex iyo tobankii swel oo leegada la oran jiray intay u mareen iyo intii kaga dhimatay ummadda soomaaliyeed waa garanaysa xaawataako iyo dhagax tuur iyo bilaashuma dhiman waa xornimaday u dhinteen waad garanaysaan wax lasoo socdaba iswa ee lugooyo badan iyo hagardaamaa la ogeysa ummad badan baa kasoo horjeeday oo gumaysiga la socotay oo xusbiyo kale la shaqaynaysa ilaahay iyaguu ku guuleeyey waad garanaysaan cabdullaahi ciise maxamuud goortii damcay la damcay in irbad lagu dhufto nin kalaa isu dhigay oo saddex iyo tobankii ka mid ah irbadii ay ku dhacday irbadii intuu la sibcaayey iyo intuu qiiq lahaa iyo inuu dhintay wixii wax garanaya waa ogyihi qabyaaladan iyo qurunkankan iyo kala gurakan ma uursadin dadka lagu beeray ummaddu waxay ahayd ummad calool ka soo wada baday oo walaala ah oo midaysan waxay soo socotaba gobolnimo buuxda baa la gaaray labadii gobol baa la isku daray ilaa saddex waa layna ka gooyado kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii baarliin markii layna ku qaybsaday oo qeybna la siiyey faransiisku qaatay qeybna kenya la siiyo ingiriis ku darsaday qeybna etoobiya ku darsaday labadii markaa ilaahay xornimada siiyadoo halgamay kawdii luuliya waatay isu tageen oo guul gaareen oo midoobay ilaa maalintaa ilaa maalintii kow iyo sagaashankii dowladdii sidaas ahayd oo libaaxa afrika ciidamadeeda loo maxsuusatay sharaf iyo barwaaqo iyo bashfar baynu ku noolay iyo gobonimada adduunka caan baynu ka ahay wixiina waa in lagu soo halgamay dad u soo dhigtay dad baa ku cayaaray oo afka u dhigay soddon sanaynu hadda waxaynu ku jirnaa tiih tiih baynu ku jirnaa iyo xabad iyo qabyaalad iyo kalayaac iyo tahriib iyo inagoo dumarkeenni iyo carruurteenni waraabe iyo bahalka dhergay magafe baa maalin oo laleeyahay boqolaad buu dabku ridaaya shidaaya waxaa dumar ooyaya waa garanaysaan oo maalin walba xaraashaaya carruurahooda inay xaraashaan ku siganaya iska daaka oo carruurtoodii soo oyeyso gobonnimada sidaas oo loo soo halgamay rag baa weli waxay doonayaan inaan haddeer ummadda soomaaliyeed la midayn aanay isu tegin intaa yaroo aynu soo kabanay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe la sameeyey dad baa weli hortaagan meel ay socdaan lama yaha ummadda soomaaliyeed waxaanu leenahay waxa waxaa loo soo maray iyo meeshiinu ka gorno gobonnimada ahi oo gudnimo layna ku celiyey oo nin qura oo kursi doonaya uu ummaddaas afka u dhigay nin keliya maahay kuwa badan weeye kuwa badan oo haddeer weli ay leeyihin waxbaanu kala qaybinaynaa iyo meelaanu kala taagtaagaynaa waxaa looma dul qaadan kara ummadda soomaaliyeed waxaan ugu dhawaaqaynaa midnimo iyo wadajir iyo inay gacmaha isqaabsadaan maamul goboleedada waxaanu leenahay ummadda dawladdeeda dhexe oo sharciga ah waa inaad ku dartaan dawladda dhexena waxaanu leenahay maamul goboleedada waa inayda madaxa u taagin aada kasbataan oo gacmaha qabsataan oo ummadda la mideeyo baanu leenahay ummadda soomaaliyeed maanta waxay rabtaan midnimo iyo wadajir iyo in gacmaha la isqabsado iyo in ummadda boorka laga tubo iyo ummadda in silaca iyo saxariirka laga saaro bay doonaysaa laakiin ninba inuu meel madaxa ka taago yidhaahdo wallahi xoogaa baan meel ku haystaa xoogaaga ceshiraya sidii awrgeel ku qooqano loo kala socay adeer looma baahno ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay midnimo waa inaad midnimo midnimo midnimo midnimo waa inaad ku dhawaaqdaan oo isugu tagtaan buntland haddaynu nahay inagu waxaynu asaasnay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii kowdii ogos buntland waxaynu u dhisanay inana inaynu isku ilaalino oo ammaankeena ku sugno ummadda soomaaliyeedna aynu midnimadeeda ku raadino dastuurkeena ku qoranta waa ku raadinay hawl badan baa ayna ka raacday dawladda aan dhexe haddeer innaga waa layna kula yaabaa laakiin innagaa dhisnay iyo wixii layna ku daray haddeerna waxaan leenahay aan sii boqol jibaarna aan sii boqol jibaarna ummadda soomaaliyeed midnimadeeda saynu u jeclayn aan raadin waynu buntland ugu dhisnay inaynu ummadda soomaaliyeed inaynu ku midayno aan raadin waxaan leeyahay meel kastaba jooga ummadda soo dibad iyo gudub dalka hala mideey oo dalka hala isu keeno oo ummadda soomaaliya gacmaha la isu saaro oo silaca iyo saxariirka ha laga saaro oo tahriibta ha laga saaro oo makafa ha laga saaro oo hala isu tago oo caqligu ha shaqeeyo oo waxba yaan la kala jiidan taariikhda iyo gobonnimada sidaa loo soo maroo loo dhintayna yaa laga abaaldhicin markaa sidaa niraahdo ummadda soomaaliya mee meelay joogtaba ha midoodo ha guulaysato guul iyo abshir baanu rajaynaya idaacadda jajirna sharafteeda iyo karaabadeeda ala hariso asalaam